جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم waa axad bisha rabiicu thaani waa lix sanadka waa kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo ururgaaleedka qaramada midoobay ee midka midowda afrika ayaa walaac xoogan ka muujiyey masiirka howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa faahfaahinno ka bixiyey howlgallo ka kala dhacay dalalka maali iyo burkina faso haween soomaali ah oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay badda u dhexaysa faransiiska iyo ingiriiska isku soo bax looga soo horjeedo dhulboobka kooxda riddada ayaa ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad caafimaad ah gaarsiiyey bulshada ku nool degmada labaatan jirow ee wilaayadaas dadweynaha ku dhaqan deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu u soo gebagabeeyey maktabka dacwada ee wilaayada bakool horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa degmada jiliib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ururgaaleedka qaramada midoobay ee midka midowda afrika ayaa walaac xoogan ka muujiyey masiirka howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya warbixintan waxaa inoo diyaariyey khaalid xasan waxaa isa soo taraya walaaca fashil ee dul hoganaya duulaanka saliibiga ah ee muddada badan ka socday dalka soomaaliya kaasoo caga badan aan ku taagnayn sii socashadiisana aada looga dayliyey kadib markii allah fadligiis mujaahidiintu ay afka ciidda u dareen ururgaaleedka qaramada midoobe ayaa shaaca ka qaaday in halis oo ku jiro duulaanka ama catabudirirka ah ee isbahaysiga yuusom ay ka wadaan dalka soomaaliya islaamarkaana dhaqaale la-aantii ku habsatay howlgalkaas ay kasii darayso qaramada midoobe ayaa waxa ay xustay in calooshoodu shaqaystayaasha afrikaantu aysan wax mushaar ah qaadan muddo shan iyo toban bilood ah wixii muddadaas ka dambaysani aanay suuragal ahayn inay sii wadaan howlgalkaas xokeeyaha guud ee qaramada midoobay gaalka lagu magacaabo antonio guteres oo ka hadlayay kulankan la doonayay in lagu soo nooleeyo maalgelinta howlgalkan oo khamiistii lasoo dhaafay ka qabsoomay magaalada new york ayaa qiray in ciidamo badan oo afrikaan ah ay naftooda ku waayeen dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta al-shabaab guteres oo aada u calacalay rajo la-aano muujiyey ayaa yidhi ciidamada eusom waxay ku sugan yihiin goobta dagaalka iyagoo wax gunno ah aan helin muddo shan iyo toban bilood ah tani waa mid aan la sii wadi karin sidaas darteed ciidanka ayaa halis ugu jira oo naftooda ku biimeynaya al-shabaab saaxiibo badanna ku waayay dagaalkaas in la weydiisto inay sii shaqeeyaan mushaar la-aanne waa waxaan la aqbali karin shirkan oo ay isugu yimaadeen ururada gaalada ee kale ah qaramada midoobe midooda afrika dowladda ingiriiska iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa laga deeliyey masiirka howlgalkan waxayna hoosta ka xariiqeen in goobaha ay haatan ku sugan yihiin calooshoodu shaqaystayaasha afrikaanta ay hal isugu jiraan in ay la wareegaan mujaahidiinta al-shabaab haddii aan la helin ayay yidhaahdeen dhaqaale laysku hadlayn karo oo ku filan howlgalkaas baaqyadan laga jeediyey shirka qaramada midoobey ayaa u muuqda kuwa kusoo idlaaday fashil kadib markii la waayey cid ajiibta oo tunka u ridata dhaqaalahaas waxa uuna antonia guteres isla goobtaas kaga dhawaaqay in weli aan la helin heshiis ku saabsan hirgelinta maalgelinta eusom isagoona ku tilmaamay arrintaas nasiib darro aada u weyn duulaankan saliibiga ah oo ku dhowaad labaatan sano ka socday dalka soomaaliya ayaa haatan qarka u saaran burbur iyo kala carar xilligiisyada towxiidka ee bariga afrika ay wadaan howlgalla aada u xoogan islamarkaana deegaano ballaaran iyo magaalooyin istaraatiiji ah ay kaga taageen raayada towxiidka kuna soo dabaaleen ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid khaalid mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa faahfaahin ka bixisay howlgallo ka kala dhacay dalalka maali iyo burkina faso cali aadan cabdulaahi cali yare ayaa warbixintan inoo haya jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada galbeedka qaaradda afrika ayaa soo saartay tirakoobka howlgalladii ay bishii lasoo dhaafay fulisay oo ka dhacay wadamada maali iyo burkina faso allaha filligii ciidamada mujaahidiinta ayaa qaaday ilaa kow iyo labaatan weerar oo toos ah halka weerarada dhabagalka ah ay gaarayaan ilaa afar iyo toban tirakoobkan ay soo saartay mu-asasada azalaaqa ayaa sidoo kale lagu sheegay in mujaahidiinta fuliyeen ilaa kow iyo labaatan qaraxyo iyo shan weerar oo duqeyn ah jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa tirada askarta howlgalladan lagu dilay ku sheegtay ilaa sagaashan askari oo ka tirsan xukuumadaha riddada ah ee fadhigoodu yahay bomaako iyo wagaduugu mujaahidiintu waxa ay sidoo kale bishii rabiicul awal ay burburiyeen konton iyo afar gaadiid ah halka ay soo qaniimaysteen lix iyo toban kale sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen laba boqol labaatan iyo sagaal isugu jira noocyo kala duwan oo hub ah iyo afartan mooto tan iyo markii la gudagelay sanadkan cusub ee kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa sii xoojisay weerarada ay ka fulinayso galbeedka qaaradda afrika kuwaas oo saddexdii bil ee lasoo dhaafay lagu qaarijiyey boqolaal askari mahadsanid cali yare haween soomaali ah oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay badda u dhexeysa faransiiska iyo ingiriiska sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abushayba sida ay warbaahinta caalamku soo tabinayso laba haween ah oo u dhashay soomaaliya ayaa habeennimadii xalay ku nafwaayey biyaha kala bara dalalka faransiiska iyo ingiriiska iyagoo ka mid ahaa koox tahriibyaal ah oo watay doonyar una socday ingiriiska geeridaasi labadaasi dumarka ah iyo ku dhowaad lixdan qof oo shilkaasi ka badbaadayba waxaa xaqiijiyey mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda faransiiska inkastoo inta badbaaday aanay faahfaahin ka bixin heybtooda waxaana shilkani uu si gaar ah uga dhacay koonfurta xeebaha newfatchel iyo hardilot koox ka socotay wakaaladda wararka a f b ayaa jimcihii aragtay boqolaal tahriibyaal ah oo ku sugan deegaanka gavelnis ee waqooyiga faransiiska oo isu diyaarinaya meelo kala duwan oo xeebta ah kuwaasoo doonaya inay ka gudbaan badda manje islamarka ay cimilada u saamaxdo tiro tahriibyaal ah oo ku sugnaa xerada kumeelgaarka ah ee lon blaj oo u dhow dankriig oo wakaaladda wararka a f b ay la kulantay horaantii toddobaadkan ayaa muujiyey inay damacsan yihiin inay safarkooda ay sii wataan si ay u galaan dalka ingiriiska mahadsanid abushayba isku soo bax looga soo horjeedo dhulboobka kooxda riddada ayaa ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho waa kan cabdiqani maxamed saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada daynile ee magaalada muqdisho ka dhacay isku soo baxyo ay dhigeen dad shacab ah kuwaas oo looga soo horjeeday dhulboobka ay caasimadda ka wado kooxda riidada isku soo baxyadan ayaa dhacay shalay dadweyne aada u badan oo caraysan ayaa isugu soo baxay wadooyinka degmada daynile si ay u muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan dhulboobka kooxda riddadu damacsan tahay inay ka samayso degmadaasi dadka shacabkaah ee isku soo baxa ka sameeyey degmada daynile ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah murtad xasan gurguurte oo ah ninka ugu sarreeya ee mooryaanta mas-uulka ka ah boobka dhulka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee murtadiintu ka wadan magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo duleedkeeda isku soo baxan shalay ka dhacay degmada daynila ayaa qayb ka ahaa carada dadweyne ee ka dhalatay boobka dhuleed ee ay kooxda riddadu doonayso inay ka samayso degmadaasi toddobaadkii hore ayay ahayd markii degmadan uu ka dhacay isku dhac dhex maray shacab hubaysan oo dhulkooda difaacanaya iyo maleeshiyo mooryaan ah oo uu xasan gurguurte usoo hubeeyey boobka dhulalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay mahadsanid cabdiqani maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad caafimaad ah gaarsiiyey bulshada ku nool degmada labaatan jirow ee wilaayadaas bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan sii ambaqaadaya toddobaadyadii lasoo dhaafay inta badan degmooyinka iyo deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa socdaal ku marayay wafdi heer sare ah oo ka socday maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin oo isugu jiray mas-uuliyiin dhakhaatiir howlwadeenno kuwaasoo si isku mid ah u waday baaritaano caafimaad iyo dawooyin lacag la-aan ah oo loogu deeqayay dadka muslimiinta dhakhaatiirta iyo howlwadeennadan ka tirsanaa maktabka dhexe ee caafimaadka meelaha ay socdaalkoodu gaara waxaa ka mid ah degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay tobanaan ruux oo ka mid a bulshada ku dhaqan degmada labaatan jirow ayaa ka faa'idaystay islamarkaana loo sameeyey baaritaano kuwaasoo ugu dambeyn la siiyey daawooyin bilaash ah oo dadka loogu gurmanayay waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada labaatan jirow oo ka mid ahaa dadkii ka faa'idaystay deeqdaasi daawada iyo baaritaanada ay wadeen dhakhaatiirtan ka tirsan maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin oo ka warbixiyey bismillaah magacay weyba waa maxamed nuur cali macli deegankay weliba waa labaatan jirow walaayada baay geeg may ku dareere ilaahay ku mahadsan xarakatul shabaabul mujaahidiinka ku socdo oo maragna maktabka oo caafimaadka ku mid eh yaa degmada labaatan jarow ninkooy daawo bilaa la'ag ee ka qeybiyo haayaan saasahal haa ana naftatay jirinaay daawo liisiisi wanaagsan hal in qaabili daawadaasi ya haysada bilaa la'ag beesan an kabiin maya maya beesan mala ogaadna beesalaan liis islaamku ma inku do'ay inta gul ilaahay rahmaanka insheeno maragna odowga oo gaalada oo maragna insheegbada oo qaarij iyoonay maragna insheegbada oo daakhil aragna dad kala dagaalmaa inta ilaahay ibi iyo aan ku baabeen huseeg mursak oo degmada labaatan jir waay walaayada baay geedka mayga dareere dacaafimaad oo yaninkooy oo daawan labiyaw qarashna lanka qaadadaan beesana lanka qaadaan baaritaanje iyo daawadiiba beesalaange daawo asri e yo dhon hatah batya naniinshaani geedka nisaa wa rijaalan lankasta oo jiran jiriba dareemahay koyonanari walnu wargeli inti daawada linshaan horbanan wargeli hatan warki bulshadii dhan belad i baadiyalanka kooy adii jirinaay islaanta jirinayti walaalka jirinaay antaas dhan wal daawa lacagna mala ogaan beesa mala ogaan haddii beesi la gaada la beesad miila oo kubaafadi beesa oo geeka laka hisaab kor lama boqol sida boqol dollar hisaab kor nakta fadi ana taal sinta mala ogaan islaamku ma ilan gudaa ini ilaahay guulna geysi gaalada wadanka alla ninka saara islaamka zai sharaf ini unaka noolaan kitaabkan ilaahay kornagada iyo geeka ilaahayna warsadaan bifadli illaahi wa karaamihi wa manihi ilaahay taasaa weydiisadaan kaaw ibraahim aadan labaatan jirow baay alxamdulilah iyadan faraxsana daawina nasiib daawilka dhiibaayo anaa nuunsanaayo jiro badan agabay daawo badan geysay beesamay oqaan ilaahay inta guusay xaawo kiiray maxamed labaatan jaro walaayada baay ingeeka may ku darta deeq daawo biyaas ana jiranaa daawo liisay iyadan xanuunsanaayo daaweyn badan liisay
maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in dhakhaatiirtan iyo halwadeennadan ka socda maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin ay gaaraan degmooyin iyo deegaana horleh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay tani ayaa ku tusinaysa sida mujaahidiinta had iyo jeer ay ugu taagan yihiin waxuqabadka dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya mahadsanid bashiir dadweynaha ku dhaqan deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka faa'iidaystay dowra diini ah oo uu u soo gebagabeeyey maktabka dacwada ee wilaayada ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن
dowradan oo socotay muddo sideed maalinna waxay ka qabsoontay deegaanka aleymow oo hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool waxaana ka faa'iidaystay boqolaal qof oo ka mida dadka deegaanka oo isugu jiray rag iyo dumar muddadii dowrada ay socotay waxaa lagu qaatay duruus kala duwan oo sharci ah taasoo wax badan ay ka faa'iidaysteen dadkii nasiibka u yeeshay in dowradan ay ka qayb galaan munaasabadii dowradan lagu soo xirayay oo ka dhacday deegaankaasi waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin culumo ugaasiyo waxgarad ganacsato iyo marti sharaf kale sheekh cali aadan daahir oo ka mid a culummada deegaanka ayaa ugu horreyn kelimad tawciye ah ka jeediyey munaasabadda taasoo u badneed dardaaran adduunyo wal barashadee qiimo maleeyah barashadeerantoo ah hodhashooli kasoo alaawma adduunya mayan barada wayti qaabka beero dhanfala qaabka hololada mayan barada wayti ilahay makeeraw aqliba ilahay kaseeda waleesha koradaa sogta wala hoydhasho liswarsadadoona ilaahagow rasuulkaw diintaw wala qabraga lakiisoo alaaga lakiika bilaabo ilaahagaa laka warsade nabaga waa laka warsade diinta waa laka warsade aan su'aali qabraga laka moodawr yowme howlo si andaaj isi baad beeran falaasi ad baaburin wadaasi may ka warsadaw laakiin kaana si adduunyo baa isu shaqayso aad isku wado laakiin diida ma leh walbarashada oo laka warsado doon dhan kasta la su'aalo doon taasu markan ugaas buraale oo ka mid a golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool uu goobjoog ahaa munaasabadda ayaa dhankiisa kelimadan goobta ka jeediyey dadkii ardayda ahaa muddada yarley wax loo sheegahayay isla markaa xifdigoodii akhlaaqdoodii qaabka ay hawsha usoo dhoweeyeen agaasinkoodii markii aan fiiriyey sideed maalmood bay dowladda socotay hadday sideed bilood socoto maxaa soo bixi doona hal qofoo jaahila laga heli maayo dhulka oo aan waxba garanayn laga heli maayo alimow taasaa u noqoto waxay aada u codsadeen odayaashii iyo dhammaan dadka meeshan joogay dowladan in loo soo celiyo anigana waan la qabaa in aynan hawshaasi istaagin ay horey u socoto yaan la qabaa dadka reer aleemow maxaa yeelay waxaa ii muuqda dad baraarugay diintoodii gartay dhallinyaradoodii iyo waayeelkoodii kala hadhin codsigii islaamka u geysan haya diintiina doonaya yaa ii muuqdee waa in dadkaas iyaga ah horey loo riixo aynan dib u noqonin intaas waxaan ka codsanayaa walaayada islaamiga gaar ahaan haddana naqiibka si gaar ah baan ugu adkaynaya qaar ka mida ardaydii nasiibka u yeelatay dowradan ayaa soo bandhigay qayb ka mida duruustii ay qaateen muddadii dowrada ay u socotay ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن
إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما هي الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجاسة كم أقسام المياه أقسام المياه أربعة الماء المطلق الماء المستعمل الماء الذي خالطه ظاهر الماء الذي وقعت فيه النجاسة dowradan ayaa qayb ka ah dowrad taxano ah oo bilihii ugu dambeeyey ka socotay deegaano hoostaga degmooyinka xudur iyo waajid ee wilaayada bakool ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixintan uu ku hayo cusmaan axmed dhuubo في ذاك فليتنافس متنافس إن نافس جئنا نريد البقرة فتمت خمس عشرة والحمد للرحمن ميسر القرآن لحفظه اصطفانا من فتنة وقانا barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta kale ee shareecada islaamka ayaa ah mid xilli kastaha ay ku dadaalaan dadka muslimiinta ah waana liibaanta aakhiro iyo midda adduunyo sida ku cad nusuusta shareecada barashada qur-aanka kariimka ayaa ah mid laga doonayo qof kasta oo muslim ah in uu barto kuna dadaalo barashadiisa waxaana fadaa'isha laga helo ka mid ah u dhowaanshiyaha allaah xasilooni iyo raaxo uu dareemayo qofka baranaya qur-aanka sidoo kale waxaa laga helaa dembi dhaaf iyo darajaad wanaag oo xagga alla ah waxaa sidoo kale aad loo ammaanay dadka ku rafaadaya inta ay baranayaan qur'aanka kariimka kuwaas oo helaya laba ajar sida ku cad xadiid laga wariyey umana caaisho ee ay soo saareen bukhaari iyo muslim waana midda keentay in dadka muslimiinta ay aad isugu howlaan barashada qur-aanka kariimka haddaba warbixintan waxaan diiradda ku saari doonnaa dadaalka waxbarasho ee ka socda wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan barashada qur-aanka kariimka si gaar ah dadka waaweyn in ka badan toban sano wilaayaadka islaamiga waxaa si dardar leh ugu socota xoojinta iyo furitaanka goobaha waxbarasho waxaana ay taasi fursad u siisay in qof kasta oo raba inuu wax barto loo diyaariyey macallimiin xilli kasta ku diyaarsan xarumaha waxbarasho dhowaan ayaan booqday xarumo badan oo waxbarasho kuwaas oo ka furan magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe jilib waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu badan ay mujaahidiintu ka hirgeliyeen xarumaha waxbarasho oo nooc weliba ah heer jaamacadeed iyo xarumo kale oo lagu barto qiraa'aadka lagu akhriyo qur-aanka kariimka ujeeddada warbixintan ayaa ah inaan diiradda ku saarno dadaalka waxbarasho ee uu bixinayo maktabka dacwada waxaana sidoo kale ku soo bandhigi doonnaa booqasho aan ku tagnay maraakiista ay wax ku bartaan dadka waaweyn oo ay ka mid yihiin ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ثبت إلهي ما مضى ويسرنه ما بقى اجمعنا فيه تترى في الدنيا ثم الأخرى jilib waxyaabaha ay gaarka la tahay waxaa ka mid ah qof kasta oo ku nool magaalada inta badan waa arday oo waxa ay ku xiran yihiin xarumaha waxbarasho ganacsatada ayaana wax barata xiliyo kala duwan waxaana fursad loo siiyey qof kasta in uu wakhti ka mid ah maalinkiisa amaba habeenkiisa uu wax barto halka haweenkana ay leeyihiin goobo u gaar ah oo iyagana ay maalinkii wax ku bartaan بيك شرابي بيك شرابي أسقنا أس أسقنا أس بس بس ميك سرامي ميك سرامي بسمي بسمي الله شد فتحي الله الله شد فتحي الله بسم الله بسم الله فيك سراهي فيك سراري بسم الله بسم الله kuwaani waa qaar ka mid a haweenka ku nool magaalada jilib gaar ahaan ganacsatada sida qudaarleyda caanaha iyo kuwa kale waxay wax ku bartaan markaska caaisho ee ka furan magaalada jilib waxayna ka warramayaan heerarkooda waxbarasho anuu waxaan ahay hooyooyinta taldhigta caaisho dud sida caaisho qur-aanta barta ardayda ah ilaahay baa mahad leh anuu martaan imaanayey ba'da iyo aliftaba ma oqoon haddana waxaan maraa wasamaa'idaatulburuuj allaha barateeyo nintii baray tii tasoo shaqeeyey allaha barateeyo qayr badanaa u rajaynaa salaadaa nala tasaxay ee qur-aanaa nala baray waxaan dhigtaa madarasada caaisho waxaan ka bilaaway alifaan ka bilaaway haddana waxaan maraa suuratu shuucuraa madarasada wax badanaan ka faa'iidnay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin awal waxba ma aqoonin haddana wax badanaan fahanay ilaahay kheyr ha siiyo intii soo abaabushay intii ka dambeysay hadda waxaan diyaar waa inaan sii barto anna ducaadda aan dad gaarsiiyo
magacayga waa timiro ibraahim oo ka mid ah caaciisho gabdhahashi oo dhiganaaya waxaan ka bilaabay hingaad waxaan marahayaa suurta daariyaad bismillaahi araxmaani araxiim cama yatasaa'aluun can innaba'i alcadiim waxaan dhignaa madarasada caaisho hadda qur-aanka waa bilaabo waan dhameeyey hadda marka labaadna kalabarkan kusii maraa maasha allah wax badan wax badanaan ka faa'iida alxamdulilah ilaahay ku mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم كاف هايا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا sidaba laga dareemayo waa dad uu allaha nasiib u siiyey in ay bartaan diintooda kuna bartaan ammaan ku salaysan isku xukunka diinta islaamka waxaa sidoo kale dadka goobaha waxbarashada wax ku barta ka mid ah dadka muruqmaalatada sida xamaaliga bajaajleyda dadka ka shaqeeya suuqyada xoolaha kawaanleyda iyo kuwa kale xilliyada qaar oo aan booqannay waxaa socday duruus ku saabsaneed hingaad iyo casharro kale magayga axmed ambuji axmed xamaaliyan ahay xangaad baa ii soo taade alifkii ayaa nalaga saxay kadibna waxaa noola bilaabay ee hingaadda rabbinaas ayaa noolaga bilaabay haddana waxaan maraynaa wanaasicaad magacayga axmed aadan cusmaan markasta aiisha ayaan dhigtaa waxaan ka shaqeeyaa dukaanlaan ahay waxaan faa'iidaystay haddaay wax aan kala garanay ma jirin haddana nin wax akhrinaya wax hingaadanay ayaan ahay waxbaan baranaa annaga waxaa jira xarumo kale oo ay si gaar ah wax ugu bartaan haweenka kuwaasoo ay ku bartaan culuumta shareecada waxaana ka mid ah markaska lagu magacaabo nusayba bintu kacbin waana xarun soo saarta haweenka waxbarta iyagana waxa ay ka warramayaan dadaalkooda waxbarasho بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مدرسة عن إكثر waa nusaybata bintu kacab darsadaasaan dhiganaa muqararaa noo soo socday muqararkii koowaadaan noo dhammaaday kii labaadaan ku jirnaa kitaabo badan baan kusoo qaadanay alxamdulilah kitaabada aan kusoo qaadanay waxaa ka mid ah al usuul halaatha arbicu nawaabi xusna muslim iyo intaas iyo inka badan aan kusoo qaadanay marka laga hadlayo xarumaha waxbarasho ee ka furan magaalada jilib gaarna waa haweenka waxaa ka mid ah markaska khadiija bintu khuweyled ee lagu diyaariyo haweenka daaciyaadka ah kuwaasoo ay wax ku bartaan haweenka ku nool magaalada jilib waxaa jira qaar kale oo iyagana si weyn ugu faa'iiday maraakiista waxbarasho isla markaana bartay qur-aanka kariimka sidoo kalena hadda baranayo tafsiirka qur-aanka marka anugu hadda waxaan idin akhriyayaa tasfiirka qur-aanka suuratu camo bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku bilaabay magaca alle allaha raxmadda guud leh ee adduunka iyo raxmada u gaarka ee muuminiinta loo u naxariista camo maxayba ay tasaaluuna isweydiinayaan canin naba il cadiim arrinkii weynaa alladii kaasoo hum iyagu fiihi dhexdiisa mukhtalifuuna ay isku khilaafsanaayeen kalaa ha ka joogaan qaar badan oo ka mid ah dadkan u warramay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxay noo sheegeen in markii hore ay ahaayeen dad aan horey waxba u aqoonin laakiin markii ay iska xaadirayaan goobaha waxbarasho ay soo gaareen heerkaas ayna ugu mahadcelinayaan dadkii u diyaariyey oo ah maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka aad booqato xarumahan iyo kuwa la midka ah ee ay wax ku bartaan dadka waaweyn waxaad arkaysaa dadaal aad u xooggan oo ay bixinayaan dadkaasi si gaar ah hooyooyinka daada ah juhdi badanna ku bixinaya barashada qur'aanka kariimka qaar ayaa ii sheegay inay halkan ku bilaabeen hingaadda ugu dambeenna ay ku dhammeeyeen qur'aanka kariimka kuwa kale ayaa iyagana maraya heerka dhexe ee waxbarasho halka kuwa kalena ay yihiin bilow laakiin hadafkoodu yahay in ay bartaan oo ay xifdiyaan qur-aanka kariimka ayna sidoo kale bartaan culuumta kale ee shareecada islaamka mahadsanid cusmaan warkii duhurnimo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus duhurnimadan waa naga inta inta warkan mid la mid a aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu